إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu allah qadaro aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda federaalka ayaa sheegtay inay bandow habeenkii ah kusoo rogayso magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee dhowaan la geeyay magaalada jannaale ayaa fal kufsi ah u geystay gabar saddexiyo toban jir ah iyo haweenay xaamilo ah qaraxyo waaweyn oo gallaaftay nolosha ciidamo ka tirsan xukuumadda kaabuul ayaa ka dhacay caasimadda waddanka afghanistan markab urarna ganacsato soomaaliya ah ayaa muddo badan ku xaniban dekadda magaalada berbera oo ay maamusho shirkad laga leeyahay dalka imaaraadka wasiirka arrimaha gudaha dalka turkiga ayaa iscasilay kadib markii la baahiyey muuqaalo caro leh oo ka dhashay bandow lagu soo rogay magaalooyin ka tirsan waddankaas dadweynaha shabeellaha hoose ayaa dareen caro leh ka muujiyey falkii ay dowladda federaalka dhowaan reer muqdisho ugu diiday inay masaajidda salaadaha ku tugtaan mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay cudurka korona isagoona talooyin siiya soomaalida u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiyo fitan dowladda federaalka ah ayaa sheegtay in bandow habeenkii ah ay kusoo rogayso muqdisho cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinayaa kadib markii dowladda federaalka ay ku guuldarraysatay in bandow joogta ay kusoo rogtay magaalada muqdisho dadkuna ay si cad u sheegeen inay maalintii nolol maalmeedka raadsadaan ayay arrintii iminka dhinaca kale u beddeshay waxayna sheegtay in habeenkii aan wax dhaqdhaqaaqa la samayn karin islamarkaasina magaalada uu bandow saaran yahay dowladda federaalka waxay ku marmarsiyoonaysaa in cudurka korona ay ka hortegayso waxaase isweydiintu tahay cudurkuma mid habeenkii oo keliya faafaba xaqiiqadu waxay tahay in dowladda federaalka uu ka cabsi qabto in xarakada shabaabul mujaahidiin ay sii labajabaarto weeraradeeda dhanka magaalada muqdisho maadaama ay fooda inugu soo hayso bisha barakaysan ee ramadaan oo looga bartay xarakadu inay sii xoojiso weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa taliyaha biliiska dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqay in habeen dambe laga bilaabo magaaladu ay bandow tahay kow in laga bilaabo arbacada soo socota abril shan iyo tobankeeda laba kun iyo labaatanka in magaalada muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya siddeedda fiidnimo kuna eg shanta subaxnimo sababta bandowga looga bilaabay muqdisho waa inay tahay magaalada ugu dad badan dalka lagana diiwaan geliyey xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo xaaladaha magaalooyinka kale waa lala soconayaa waana la qiimaynayaa labo bandowgu wuxuu saamaynayaa dhammaan ganacsiga isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo dukaannada cunnada qallalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyayaasha iyo cisbitaallada
meelahay ku badan tahay dowladda federaalka iska daa habeenkii maalintii ayay qaarkood ka dhignaayeen kuwo bandow saaran yahay laakiin iminka waxay u muuqataa in goobo kale oo hor leh bulshada ku nool la doonayo in cariiri la geliyo waxaase xusud mudan in magaalada muqdisho ay aad u ballaaran tahay islamarkaasina aanay suuragal ahayn in xaafad waliba oo ka mid ah maba iskoys walba oo ka mid ah ciidamo la dhigo tobankii sane ee lasoo dhaafay shisheeyaha iyo dowladda federaalka hadba waxay qaadayeen tillaabooyin lid ku ah ganacsiga isu socodka nabadgelyada iyo waxbarashada bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iminka dadka waxaa laga xiray waxbarashadii diiniga ahayd iyo tii maadiga ahayd waxaana weerar lagu qaaday masaajidda iyadoo loo sheegayo in dadku aanay salaada si wadajira u duka karin waxaa lagu marmarsiyooday cudurka corona ee caalamka ka dilaacay hase ahaatee waxaa la leeyahay arrinku waa oohinta orgeyga ka weyn ciidamada dowladda federaalka ee dhowaan la geeya magaalada jannaale ayaa fal kufsi ah oo naxariis darro ah u geystay gabar saddex iyo toban jir ah iyo haweeney xaamilo ah ciidamadan ayaa waxay jidgooyo u dhigeen gaari u socday magaalada jannaale kaasoo ay saarnaayeen dad rakaab ah gabar saddex iyo toban jir ah iyo haweeney xaamilo ah ayay halkaas ku kuufsadeen iyagoona tacadiyo kala duwan oo jirdil ku jiro u geystay dhaawacyada labadan qof ayaa waxaa la geeyay mid ka mid a cisbitaalada ku yaala magaalada markaa halkaas oo xaaladooda lagu dabiibayo waxaana dhakhaatiirta cisbitaalka ay sheegeen in gabadha saddex iyo toban jirka ah ay xaaladeeda aad u sii liidato maadaama ay dhaawac daran u geysteen ciidamada dowladda farmaajo qaar ka mid a ehelada haweenkii lagu kufsaday duleedka magaalada jannaale ayaa ka waramay falkaas tacadiga ah waxaana ay sheegeen in saraakiisha ciidamada dowladda iyo sidoo kale maamulka magaalada marka ay diideen in falkaas kufsiga ah laga sii daayo warbaahinta islamarkaana ay afka ka xireen
magacayda la yidhaahdo nabadoon gaashaan mahdi idris waxaa ku hadlaa aan hadalkeyda caawaas ku socdaa markaa idhaahdo gabdho oo wiil gabdhahayda eh ayaa maalin axad axadan maanta axadeedii oo lagu farxiyey jiida janaale aan la xeliyay gabdhihii mida saddex iyo toban jar ayar midna waxay tahay res cabdillaahi xaaji saddex iyo toban jir waaye xaliima awokur xasanne wax waaye qof soddon jir iyo meelahaas waaye oo labo labo da iyo saddex da dhashay ha ahaatee marka dhibka waxaas ka yimidi gabdhihii waxa nala soo qaaday ama marka nala keenay ma jiraan maadaama baabuurtii iyo wixii waddada ay xiran tahay annagaa soo qaadnay markaa keennay isbitaalka degmad markaa keennay waxaa lagu qabtay isbitaalka dhexgeliga ee qaybta umarisadii waxa waa gabdhii waa la baaray dhibkoodii iyo waxoodii waa la hagaajiyey marka la hagaajiyey kadib haddana qaybta booliska ha keenay markii aa keenay haddana obiya laga qoray kadib isbitaalaa siixinay maalintaas waxay ahayd axad axaddaas axadeedii ilaa maamulkii degmada marko iyo taliskii meesha joogay waxna soo kor istaagay amba nala hadlay ama gabdhihii soo baryeeyey ama wax se wax u dhaceen la yidhi ma jiro markay saas dhacday annaga waxaa nala habdoonaatay gabdhahaydii haddii axad axad siiyeen isbitaalka degmada marka ay joogaan ama ay jiifaan biyo cagaaran baa layidhaahay degnihiin laga xukumo jannaale arrintaas dhacdadaas markay dhacday gabdhihii waxay soo gaarsiiyeen gabar ka mid eh ciidankii milatarigii milatarigii waa baxay gabdhihii falka loo geystay ayaa soo qaaday waa wareystay yaa wax idin yeelay waxay yidhaahdeen ciidanka milatariga wax noo yeelay ciidankii ayaa loo feeliyey waxaa layidhi kasoo baxsada gabdhihii waa kasoo baxsadeen labadan nin baa wax loo geystay yidhi sidoo kale haweeney ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana sheegta inay shaqo kala dhexayso hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ayaa ka markhaati kacaysa kufsigan anigoo ah sildhibaha degmada wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka weli waxaan halkan ka cambaareynaayaa falkii foosh xumaa ee loo geystay labadii gabdhood ee degmada janaal kusoo socday ka yimi soona maraaya duulada biyocagaar fal foolxun ayaa loo geystay gabdhahaasi waa gabdha soomaaliyeed oo mid waa caruur waa saddex iyo toban jir midna waa shan iyo labaatan jir gabdhahaas iyagoo dhaawaca waxaa la keenay cisbitaalka weyn ee magaalada marko ilaa ay haddan dhaawacooda lagu dhabiiwaayo cisbitaalka weyn ee marko waxaa gacanka geystay hay-adda soyda oo siisay daawooyinka obrogation ah ilaa haddan waa la dhabiiwaayaa waxaa ugu daran gabadha oo saddex iyo toban jirka ah inkastoo jildil iyo kursi labadub ay ka muuqdaan maamadu wayna iska dhiban tahay laakiin waxaa sii daran gabadha carruurta aheed faralka xunxun waayadan dambe gobol shabeellada hoose aad buu u saameeyey waraa hore bil ka hor oo kale laba gabdhood oo mid saddex jir ah midna afar jir ah falxun loo geystay degmada afgooye oo iyan ilaa iyo hadda magaalada xamar isbitaal ku yaal lagu dhabiibaayo marka gabdhahaas sharaftooda iyo sumcadooda in loo soo celiyo ciidamada dhan micnaa ciidamada dadka hogaamiya saraakiisha waxaa ku dhex jiro wax iska xun oo qaldambiyeed qaldan iska geysanayo marka wixii xun inay iska qabtaan waan inay iska qabtaan waan codsanaynaa
muddooyinkii dambe gobolka shabeellaha hoose waxaa kusoo badanaya falalka kufsiga ah oo ay geysanayaan ciidamada dowladda faarmaajo waxaana falkan kasii horeeyey mid loo geystay gabdho aad u yaryar oo ahaa saddex jir iyo afar jir kuwaasoo lagu kufsaday magaalada afgoy waxaana kuwaas ilaa iyo hadda xaaladooda lagu dabiibayaa cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho ciidamada dowladda farmaajo oo ay soo tababareen ciidamada shisheeyaha ayaa meel kastoo ay ku duulaan waxa ay ka geystaan falal noocan oo kale ah waxaana kasii horeeyay oo falal noocan oo kale ay ka geysteen deegaanada mareerey berire awdhigle jannaale ayaa ugu dambeysay oo ay dhowaan ay kusoo duuleen falkan ayayna ka geysteen markab uraran ganacsato soomaali ah ayaa muddo badan ku xaniban dekada magaalada berbera oo ay maamusho shirkad laga leeyahay dalka imaaraadka wariye zakariya cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaya magaalada berbera ee gobolka saaxil dekeda ku taala waxaa muddo toban maalin ah ku xanibnaa markab uraran ganacsato soomaali ah markabkan ayaa kasoo shareecday dalka sacuudiga halkaas uu badeeca bisha ramadaan loogu talagalay uga keenay soomaalida ku dhaqan deegaanada gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya dekada berbera oo ay maamusho shirkada d b wol oo laga leeyahay dalka imaaraadka ayaa la haystaa iyadoona xiritaankeeda ay ka dambeysay shirkadan imaaraadka ah ma aysan caddeyn shirkada waxa ay ku haysato markabka balse mid ka mid ah madaxdii ku sugnaa dekada ayaa sheegay in lacaga ay ku leeyihiin waxaana arrintaasi si adag uga hor yimid mid ka mid ah soomaalida uu u raran yahay oo ku sugan wadanka sacuudiga marka koobta magaciisa waxaa la dhahaa koobta kaya wuxuu kasoo baxay sidaa sheegtay magaalada jidda walaa marka kuuxuu sidaa timirtii ramadaanta wuxuu sidaa waxyaabihii ramadaanta la cuni lahay oo dhan raashin wixii qofku u baahnaay oo dhan buu sidaa marabkani wuxuu soo gaadhay magaalada berbera labadii bisha ilaa maanta laba bisha waa laba iyo toban in muddadaada wuxuu ku xanibayay dekada berbera walaal ilaa imika sidaan wararka ku hayno marabkani wuxuu u xaniban yahay shirkada d d wall oo iyagu sheegatay inay lacaga ku leedahay wakiilka markabka waxa wasiiyana aanay ogolaanayn in la dejiyo koontiinaradan saaran markabka kolle wadanka walaal midaha i dowlad ku leeyo waxay haydo midaha habka habka dowladnimooyin ay dee maraan wixii ay sheegeen soo d d walla sifaha dowladnimo ay u qabto oo ilaa markii hore waa macaamil bay lahaayeen oo xiriir bay lahaayeen iyadiyo wakiilku laakiin waxa ma soo maqalnay markabkii waa la haystaa ilaa markana waxaa loo haystaa oo la leeyay lacag waxay nagu noqotay runtii arrin aad aan ugu xumaanay dekada berbera ee gobolka saaxil waxaa maamusha shirkada d b wol ee imaaraadka laga leeyahay waxaana saami dhaqaale oo dhan boqolkiiba sagaashan laga siiyey xabashida etoobiya oo aan waxba ku darsan shirkadan ayaa dhibaatooyin badan ku haysa soomaalida ka shaqaysata dekada iyadoona mararka qaar ay ka jarato mushaaraadkoodii waxaa intaa usii dheer in maamulka somalilan ee ka arrimiyo magaalada uusan waxba ka qaban karin dhibaatada shirkadan ay soomaalida ku hayso qaraxyo waaweyn oo galaaftay nolosha ciidamo ka tirsan xukuumadda kaabuul ayaa ka dhacay caasimadda waddanka afghanistan laba qarax oo isdaba joog ah ayaa ka dhacay caasimadda afghanistan ee kaabuul maalintii shalay oo axad ahayd halkaas oo sida la sheegay ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan booliiska afhayeen u hadlay hay-adda amniga ee kaabuul kaasoo lagu magacaabo fariidus faramas ayaa yiri intii uu socday shir jaraayid oo ka dhacay magaaladaas ayaa waxa uu sheegay in laba qarax oo deg deg ah ay ka dhaceen magaaladaas kuwaas oo uu sheegay inay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul waa sida uu isaga hadalka u dhigay farmas ayaa sidoo kale tilmaamay in mas-uuliyiinta afghanistan ay bilaabeen baaritaan ku aadan sida ay u ogaan lahaayeen sababta keentay qaraxan iyo sidoo kale ciddii fudhisay ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan balse inta badan qaraxyada ka dhaca waddanka afghanistan oo ay ku laadaan ciidamada shisheeyaha ee maraykanka iyo sidoo kale xukuumadda kaabul waxaa geystay imaarada islaamiga ee afghanistan uu hogaamiyo mawlaawi haybatullah waxaana uu ku soo aadayaa qaraxan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba joog ah gobolada afghanistan ay usoo gaarayeen ciidamo aad u tiro badan oo kasoo goosanaya xukuumadda kaabul iyo sidoo kale howlgallo lagu beegsanayo ciidamadaas ee la shaqeeya maraykanka dadweynaha shabeellaha hoose ayaa dareen cara leh ka muujiyay falkii dowladda federaalk ee reer muqdisho ugu diiday inay masaajida salaadaha ku tugtaan waryamuudi ayaa inoo soo jeedinayaa dadka ku dhaqan wilaayada shabeellada hoose oo aad uga carooday falkii ay ku dhaqaaqeen ciidamada dowladda federaalka in salaada jimcaha gebi ahaan is hor istaag ku sameeyey degmooyinka magaalada muqdisho arrintaas ayaa dhalisay in isku dhac weyn uu dhex maro dadkii u soo dareeray salaada jimcaha ciidamada dowladda oo quricaanadiisa dadka ay ugu diideen salaada waa kuwan dadka shabeellada hoose oo dareenkooda soo jeedinaya alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabi bacdah magacayga cabdiqaadir abuukar salaada la yidhaahdaa waxaan u arkaa waxaas inay tahay gaalnimo weliba sii weynaatay oo asalkii ilan gaaladu waxay diidan yihiin mar walba waa allah subxana wa tacaala diintiisa waaye waxay inay dumiyaan ay dumiyaan rabaan waa diinta allah subxana wa tacaala nuurkeeda iyo iftiinkeeda iyo ishaacaadkeeda inay dumiyaanay rabaan marka marmarsimay u heleen waxba in badan ay raadinayeen oo wakhti badan ay ku soo lumiyeen oo juhud badan oo kusoo bixiyeen maanta marmarsime waxay u heleen si fudud inay ku dumiyaan masajidyadii dugsidii waxbarashadii cuntadii wixii la cuni lahaay dadkii muslimiintaa si guudaa loola dagaalamaya xagga waxaa lagala dagaalamayaa maalka lagala dagaalamaya waxaa lagala dagaalamaya xagga diinta lagala dagaalamaya waxaa lagala dagaalamaya xagga dhaqanka lagala dagaalamaya waxaa lagala dagaalamaya xagga maaragtay ishaacaadka muslimiinta oo dhan wadhacu noqon ha noqda lagala diriraya gaaladii marka dagaalankeedu wax badan oo soo maray meeshii ugu dambaysay hadda waxa waaye in masaajidadii la xiro oo salaadii jimcaha ahayd oo sayidul ayaam allah subxana wa tacaala oo ka dhiga asbuuca sayidkeedii ahayd oo muslimiinta meeshaas la rabay inay kala akhbaar qaadaan oo wixii sanad asbuucan lasoo maray ay meeshaas ay kakala gudubsadaan oo wixii culayska yimid meesha u yimaadeen ay kula xalogashadaan laga rabay ay asalba marka waxay uga dhigatay dugaal cudurkan ilaahay keenay subxana wa tacaala kuna imtixaanay gaaladii oo waxaa ilaahay subxana wa tacaala junuud ilaahayna ka mid ah ilahay junuuddii subxana wa tacaala allah garanaya wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu allah junuudiisa allah garanaya junuud ilahay buu ka mid yahay wuxuu laynayana waa gaalada iyo wixii raaco wuxuu baabi'inaya waa gaalo iyo wixii la socdo wuxuu rafaadinaya waa gaal iyo iyo dadka maaragtay deriska u eh dadka muslimiintaana waxaa laga rabaa markaasoo kale inay u cararaan allah subxaana wa tacaala iyo diintiisa kaashadaana salaada salaadii haddii halla kaashada la yidhi xaggee asal u ah salaadii baytullah subxaana wa tacaala beytka ilahay meel lagu xidhana walaalaha muslimiinta ee muqdisho jooga waxaan ugu baaqayaa in ilaahay subxaana wa tacaala ay ajiibaan qolkiisa oo ahay walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi yahuud iyo nasaara raallina kama noqonayaan ilaa aad diintooda raacdaan marka mar walbaba ilaahay hadalkiisa dhab ahaanayaane gaalo maxay ahay tay asxaan ma idiin qorayaan way idiin diideen masaajidadii ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudi lahay kitaabka ilaahay inaad barataan oo madaristii idinka xireen intaas intii diideen oo kalaamka ilaahay idiin diideen ma idiin quurayaan marka cunto iyo raashin inay idiin siiyaan ee walaal waxaa idinkugu baaqi lahaa inaad ilaahay walaayaadka islaamiga oo shareecada islaamka lagu dhaqaa inaad imaataan oo soo ajiibtaan meeshaasaa amni iyo kala dambeyn yaalaa si kale haddii la dhahana waa ugu faraxsanahay shalay ay waxay sameeyeen inay gaalada ka hor tagaan taasna ayaduna idinku dhiirigelinaya aad iyo aadna waxaan idinkugu baaqanaya inaad walaayaadka islaamiga ee shareecada islaamka maanta kala dambeynta iyo ka jirto amniga awalan magaciigu waa macruuf axmed faarax runtii waa dareen aad iyo aad u kulul oo laga xumaado qof walbeeto oo dhiig muslin uu ku jirane la dhihi karo runtii waa wax uu aad iyo aad uga xumaan karo waxa ay ku kaceen dowladda ku sheegtay federaalism aanan wax asal aanan u lahayn magac islaam runtiina maantay ay qaadanayso amar aanan amarkii alla ahayn ummaddiina ay waxaa weeyaan ay ku xukumayso amar ay soo siiyeen gaalo midowday ee reer galbeed runtii waxaan leeyahay waxaa la yidhaahdaa arrintaas waa arrin laga xumaado in shalay dadka muslimiinta ah laga hor istaagay in waxa weeyaan ay u baxaan masaajidada allah subxaana wa tacaala sida salaada jimcaha ah ummaddana ay ku kulmaan si ilaahay subxaana wa tacaala ay u baryaan cudurkan waa cudur itixaam ah waxa weeyaan dadka muslimiinta ahna waa lagu itixaamayaa kuwa gaalada ahna ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan wuu ku ciqaabayaa waxa weeyaan maanta waa cadaab u yimid waa cadaab meel uu igu yimid aysan aqoonin فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وإلهي سبحانه وتعالى عذاب كاسقالو أسو دجي mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay cudurka korona isagoona talooyin siiya soomaalida maxamed ciise ayaa inoo akhrinaya warkan waxaa isu soo taraya kumanaan dad ah oo ugu geeriyoonaya cudurka korona wadamada yurub iyo ameerika waxaana hadda maraykanka uu noqday dalka ugu daran oo korona ku fidayo dhowaan ayaa idaacadda alfurqaan soo booqday nabadoon cilmi wuxuuna ka hadlay cudurka korona wuxuuna sheegay inuu cudur dilaa ah yahay kana mid ah awoodaha alleh korona waxa weeyaan waa cudur mataqaanaa dilaa ah waa cudur ilaahay mataqaanaa awoodihiisa ka mid ah oo ilaahay awoodaha uu addoommo kasoo adeegsado waa cudur duufaanta la mid ah waa cudur la mid ah dabaylaha cudurka horta waa cudur saasa waxaan leeyahay marka anigu dadka muslimiinta ah ka carar karoonaan dhihi lahay ka carar markaan kuleeyahay u qaadanaya inaan cagaha wax ka dayan kuleeyahay haddii caga looga fakan karo maraykanaa ka fakan lahaa shiinaa ka fakan lahaa gaaloo dhan baa ka fakan lahayd oo diyaarad wadata dayaxgacmeed wadata maraakiib wadata aaladaha ugu dheereeya adduunka gaalo wadata ayaa ka dheerayn leedo ka baxsan lahayd ka baxsan marka marka kuleeyahay ma ahan mataqaanaa ka cararkii aad taqiinoo lugaha lagu baxsanayay maahan waxa weeyaan uga carar ilaahay mataqaanaa diintiisa uga carar ka carar gaalnimada gaalka iyo gaalnimada ka carar haddaan rabto ilaahay idankii sida mataqaanaa aan rajo ka qabno in karoona aad ka fakato gaalka iyo gaalnimada kacar waxyaabaha lagu gaalooba iyo gaalnimada kacar dhanka kale nabadoonka ayaa wuxuu la dardaarmay soomaalida yurub iyo maraykanka jira wuxuuna ugu baaqay in ay isaga soo tagaan wadamadaas cudurka ka dilaacay waa dalkii aad dooratay ninka soomaaliga ah oo gabadha soomaaliyeed dalkii aad dooratay tir maraykan baan ahay mar maraykan baan ahay waxaan ahay mataqaanaa soomaali maraykan baan ahay wixii aad dhihi jirtood ku faani jirtay hadda waa kaasa wax badan baa laydinka dilay laydinka digay war gaalada ka fogaada war ilaahin ka baqa war risaq ilaah baa bixiya war deeqda ilaah baa bixiya war ka carara yurub iyo maraykan maanta meesha ugu liidata adduunyada weeyaan heer waxay gaareen nicmada ilaahay maanta la gaaray ee yurub yidhaahdaan aadaanka kor ha loo qaado ha nool ku noolee aadaanka war cudurka si ilaahay nooga rafciyo waxaan leeyahay dadka maanta soomaaliyeed oo muslimiinta sheeganaya oo jooga yurub iyo america joogow saaki wixii laydinka celinaya maanta aad gacanta ku haystaan war xeelad alle xeeladaad uga bixi kartaan ood yurub iyo america uga bixi kartaan uga baxa waxaa laga yaabaa cudurradan inay isdaba hayaana laga yaabaa nabadoon cilmi oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu si kulul uga hadlay dowladda federaalk oo cudurka korona hadal haysa isagoona ku eedeeyey inay rabaan in ay cudurka soo gataan iyo in ay masaajida iyo dugsiyada xiraan taasna aan u suurooweynin murtadiinta cudurka inay soo gataan raba oo wadankii cudur usan oolin cudur baa corona dhacay hebel baa laga helay dugsiyada hal xiro masaajidda hal xiro dhahaysa dugsiga masaajid waryaa gaaladii xiri wayse adin ku xunoo murtadiin oo nacsiina oo taagdana iska daaya gaaladii waaweyneed oo idin soo dirtay baa hadda ka maagtay dugsiga masaajidina xiraan oo dhahaya aadaanka korha naloo ku qaado waad maqasheen wadanka sbain oo kibirka badan oo mataqaana dhulkii andalus islaamka laga qabsaday ah waxay yidhaahdeen ilaahay ha naga rafiyo cudurkaana aadaanka kor noogu qaada markaas afar xaboo murtadiin oo xamar joogtaa waxay yidhaahdeen dugsigaan xiraynaa masaajidkaan xiraynaa murtadiintu waxay rabaan hal mar cudurka in ku wada dhaco dhammaantiin oo idin gataan oo idinku qaataan lacag oo idinku qaataan mataqaana meelo idinku xereeyaan oo afka idinka wada xereeraan idinka wada xereeraan bay rabaan oo mataqaana idinku dawarsadaan ha ka yeelina iska diida cudurka yaan laysoo waaridin dowladda federaalk ayaa af labadii ku ciyeysa inuu korona muqdisho ka dilaacay taas oo ay cadaadis ku saareen dadka shacabka masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka halka warka subax dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha alfurqaan ugu dambayntiina wasiirka arrimaha gudaha dalka turkiga ayaa iscasilay kadib markii la baahiyey mowqaalo caro leh oo ka dhashay bandow lagu soo rogay magaalooyin ka tirsan waddankaas habeennimadii xalay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga suleymaan saylow ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay jigadii uu xukuumadda aasuhayay wuxuuna arrintani ku caddeeyey qoraal uu soo dhigay beyjkiisa twitter-ka macda sababta rasmiga ah ilaa iyo hadda uu isku casilay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga balse warbaahinta dalka turkiga ayaa u aaneynaysa sababta inay tahay bandow adag oo lagu soo rogay qaar ka mida magaalooyinka dalka turkiga kuwaasoo ka dhashay caro waxaana muuqaaladan lagu arkayay muwaadiniinta turkiga oo kala boobaya raashin iyo sidoo kale agabyo loogu talagalay dhanka guriga maadaama xukuumadda dalka turkiga ay soddon magaalo oo ka mida waddankaas kusoo rogtay bandow socon doona maalimo dhanka kale baraha bulshada ee dadka muslimiinta waxaa si aad ah u qabsaday fal cara leh oo ku dhaqaaqay dalka turkiga taas oo u ah in madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan uu ku dhawaaqay inuu mucaawino gaarsiinayo maamulka yahuudda uu hogaamiyo netanyahu turkiga ayaa cadaystay mowqifkiisa ku aadan iyo sida uu u garab taagan yahay maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka falastiin waxaana arrintaas si aad ugu carooday dad badan oo muslimiin ah iyadoona aragti kala duwan laga dhiibtay arrintan warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa